waxaa dhowaan aqoonsiga lagala laabtay xisbiga dhanka siyaasadda u qaabilsan kooxda t b l f kuwaasoo dhexdooda uu khilaaf hareeyay guddiga doorashooyinka xukuumadda adis ababa ayaa dhowaan aqoonsiga kala laabtay ururka dhanka siyaasadda u qaabilsan t b l f wuxuuna war uu soo saaray ku sheegay inay idlaatay muddo loo qabtay xisbigan si ay usoo buuxiyaan shuruudihii ay isku diiwaangeliyeen si kastae haddaba xukuumadda addis ababa iyo t b l ayaa waxaa ka dhexeeyey khilaaf muddo soo jiitamayay kaas oo ku saabsan arrimaha maamulka iyadoo mid kasta oo ka mid ah labadan uu doonayo inuu kan kale oo meesha uu ka riixdo si asiga talada ula wareego